bismillaahi araxmaani araxiim kulanti wacan oo wanaagsan khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawadii naga dhegaysanaya oo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin isniina taariikhdu ay ku asdaysan tahay afar iyo labaatanka bisha oktoobar sannada labada kun lix iyo tobanka kusoo dhowaada dhegaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan waxaa mar kale saaka dagaal uu ka soconayaa magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug halkaasoo maalmihii lasoo dhaafay ay ku dagaalamayeen ciidamo kala taabacsan maamulada puntland iyo sidoo kale galmudug dagaaladan ayaa la sheegayaa in labada dhinac ay soo adeegsanayaan hubka noocyadiisa kala duwan kuwaasoo ku dhacaya labada dhinac ee ay kala maamulaan labada maamul dad aada u fara badan ayaa ka barakacay magaalada gaalkacyo kuwaasi oo ka cararay saameynta dagaalka maanta ka dhacaya magaalada gaalkacyo waxaana wararka aynu ka helayna gaalkacyo ay sheegayaan in xaaladdu ay ka duwan tahay sidii ay ahayd labadii maalin ee lasoo dhaafay ciidamada labada dhinac kala taabacsan ayaa la sheegayaa in gurmadyo kala duwan ay ka helayaan goobaha ay maamuladaasi ka kala arrimiyaan waxaana wararku qaar ay sheegayaan in dadkii ugu badnaa magaalada gaalkacyo ay ka barakaceen maanta marka loo eego maalmihii lasoo dhaafay waxaana sii kordhaya baaqyada ay dirayaan waxgaradka iyo sidoo kale siyaasiyiinta labada dhinac kasoo kala jeeda cabdiraxmaan faroole oo ah madaxweynihii hore ee maamulka puntland ayaa ugu baaqay madaxweyne xasan sheekh maxamuud in si deg dega uu ku taga magaalada gaalkacyo kuna farageliyo dagaalada ka soconaya magaaladaasi kuwaas oo u sheegay haatan xaaladooda inay u muuqanayso midda sii catirmayso waxauna sheegay inaan looga maarmin xalka xal inuu ka gaaro xasan sheekh maxamuud madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya dagaalada gaalkacyo waxa uu sheegay xasan sheekh inuu qaban karo waxyaabo aanu karaynin ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid cali sharmaarke sida uu ka dhawaajiyey cabdiraxmaan farool oo ka mid ah golaha aqalka sare ee dalka deeb loo yimaado oo laysmari waayo oqolo adkaato yaa wax kala odhanaya waa lagama maarmaan waa arrin qaran maanta arrin meeshan aarab wey maaha arrin laba maamul keliya maaha ayan magaaladaas waa magaalo wadagan waa magaalo taariikhda dagaalka sukaya macnaa weyad weyn kulaha oo khasaaro bani ka dhacay marka in lasoo afjaro waa laga maarmaan inuu yimaadana waa laga maarmaan ka maqnaanshihiisuna tuhumada siyaasadeed iyo waxa laysa dhex maraayo baa hadhow ay ku noqon kartaa inay loo qaato inay wax ugaga jiro baa loo qaadan karaa dhinaca kale waxgaradka iyo sidoo kale odayaasha dhaqanka ee kasoo jeeda magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ayaa ugu baaqaya dhinacyada maamulada inay joojiyaan dagaalada waxaana waxgarad kasoo jeeda dhinaca puntland ay ugu baaqeen dhinaca galmudug inay dagaalka laga qayb qaato qaabkii looga hortegi lahaa waxyeelo horle uu sii gaarsiiyo bulshada iyadoo dhinacooda ay sheegeen in dhowr jeer oo hore ay kala hadleen xukuumadda maamulka puntland sidii dagaaladan looga hortegi lahaa loona jooji lahaa balse waxa uu sheegay inay weli wax ku laaban yihiin dhinaca galmudug mid ka mid a odayaashaas oo gaalkacyo kula hadlay warbaahinta dadka daran lahay oo waraarayo nidaamka xagooda mar walba ka imaanayo iyaguna dabcan baa waxay tirsanayaan in kharashku xageeye ka jiro annagu xukuumaddeeda waa la hadalay jiriilkii hore oo hadda sanadka oo dhibaatooyin saaran karaaya oo dhacdayna waa la wada hadlay guddigaanu diyaarinay madaxaajooda guddigaa madaxaajoodkaanu diyaarinayna dhinaci waraarayaa wax ka soo eegiyaayeen hadeerna waxaanu leenahay annaga mar walba albaabka naga diyaarsan yahay guddi kun iyo labaatanaanu deegaanka dadka degan iyo dawladda isla qabteen guddigaas isimadaa qabtay dhabanka wuxuu ka koobayaa qaybaha bulshada wuxuu diyaar u yahay madaxaajood waxaanuna ku soo dhaweynaynaa walaalaha hadday diyaar u yihiin miiska wadahadalkiin ka nimaano inaanu cidina cadow naga noqonay kaanu isku dilayna kiisii kale oo aanu wanaag ku raadin karaano inaanu ka wadaha waanasanasu xala kala qaadano sidaas ugu dambeynna ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid cali sharmaarke ayaa ku baaqay in dagaalada si deg dega loo joojiyo lagana xaliyo wax walbana lagu dhameeyo wadahadal asigoo dhinaca kale ugu baaqay labada maamul inay ciidamada si deg dega u kala qaadaan wax walbana wadahadal looga xaajoodo sida uu ka dhawaajiyay ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaarke ayaa sidoo kale qayb ka ahaa wafdi ka socday dowladda federaalk soomaaliya oo horey uu dhex galay dagaalada ka soconaya magaalada gaalkacyo kuwaasoo kal hore xal laga gaaray waxaana sidoo kale cumar cabdirashiid cali sharmaarke ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya uu ka dhawaajiyey dagaalada soo laalaabanaya inay yihiin kuwa wax macnaha aan u lahayn bulshada magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ayaa waxa ay u heshay martigelin dagaalo sokeeya oo mar kale dib kaga qarxay halkaasi iyadoo dhinac waliba dhinac kalena uu ku eedeynaya dagaalka inuu mas-uuliyaddeeda leeyahay waxaana maalmihii lasoo dhaafay la saadaalinayay in gaalkacyo xaaladeeda ay tahay miduu dib ugu laabatay dhowr iyo labaatankii sano ee dalka uu ku jiray burburka iyo sidoo kale dagaalada sokeeye uma muuqato xal haatan laga gaari karo dagaaladaasi ayadoo maamulada dhinac waliba dhinaca kale uu leeyahay waxaa ka dambe waxay ka dambeeyaan dagaalka ka soconaya gaalkacyo mana jirto cid si gaara isugu howshay oo ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya sidii dagaaladaasi xal looga gaari lahaa dad aada u fara badan ayaa ka barakacay magaalada gaalkacyo kuwaas oo daadsan daafaha magaalada waxayna maalintii martigeliyaan kuleylka daran ee ka jira deegaanadaasi ayadoo sidoo kalena habeenkii ay martigelinayaan qabow waxaana ay ka dalbanayaan hay-adaha samafalka in si deg dega gurmud loola gaaro dhinaca galmudug war-saxaafadeed ka soo baxay ayaa waxaa baaq loogu diray hay-adaha samafalka ee ka howlgala gudaha dalka soomaaliya iyo sidoo kale jaaliyadda deegaanada puntland waa deegaanada galmudug ka soo jeeda ee ayagu ku dhaqan dalka dibaddiisa kuwaas oo loogu baaqay in si deg deg ay ugu gurmadaan dadka dhibaatada ay ku haysato daafaha magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug kuwaas oo ka barakacay dagaalada ka soconaya magaaladaasi halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaan waa raadiyo wardheer guddiga doorashooyinka ayaa waxa ay hadleen arrimaha ku aadan doorashooyinka ka soconaya dalka iyadoo maamul goboleedyada dalka ka jira intooda badan ay soo gulbiyeen golaha aqalka sare u matalaya waxaana haatan laga warsugayaa maamulada waa maamulka somalilan dadka matalayay ee weli aqalka sare aana soo gelin guddiga oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada muqdisho ayaa guddoomiyaha guddigaasi cumar dhegey waxa uu ka hadlay xaaladda doorashooyinka asigoo sidoo kalena iclaamiyey in shalay ay bilaabatay soo xulista iyo sidoo kale ka shaqaynta aqalka hoose ee baarlamaanka federaalk soomaaliya ee soo aadan kaasoo noqonayo qayb ka mid ah doorashooyinka qaabka wejiga labaad waxaana ugu dambeyn loo gudbi doonaa wejiga saddexaad iyo kan afaraad oo ah doorashooyinka guddoomiyaha baarlamaanka iyo sidoo kale kan madaxweynaha
maanta guddiga doorashadu guddiyada doorashadu ayagoo kaashanaya maamulada dowlad goboleedyadu ay ku guulaysteen in dowlad goboleedyada galmudug jubbaland koonfur galbeed iyo galmudug ay soo dhammaystireen xildhibaanadii aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya iyadoo tirada ilaa ay hadda la doortay xildhibaanada aqalka sare ay gaarayaan shan iyo soddon oo u dhiganta boqolkiiba lixdan iyo shan tiradii guud ee konton iyo afarta ahayd ee uu sharcigu dhigay halkaas waxaan uga jeedaa hannaanka doorashada ee soomaaliya ka dhacayo wuxuu ka ka dhacayaa duruufo kala duwan oo ka jira gobollo kala duwan oo dalka ah sidaas darteed ayaa waxa uu u noqday geedi socod doorashada xildhibaanada golaha shacabka waxaa loo waxaa la loo asteeyey saddex iyo labaatanka ilaa iyo tobanka november waa toddoba iyo toban maalmood waxaa ku jira howlo badan oo lagu dhex qabanaya muddadaas doorashada loo qabay ciidamada kenya ee qaybta ka ah howlgalka midooda afrika ee amisomna waxaa la sheegayaa inay heleen mushaaraadkii ka maqnaa ee in muddo ah ay sheegayeen inaan la siinin taa oo ay bixisay midowda yurub lacagaha mushaaraadka ayaa la sheegay in ciidamada kenya ay heleen kadib in muddo ah oo ay cabashadooda gudbinayeen waxaana haatan la sheegayaa inay laga soo bilaabo bishii sebtembar ilaa iyo haatan la isku siiyey ciidamadaasi taliska ciidanka amisom ee kenya ayaa waxa uu sheegay inay lacagahaasi ahaayeen kuwa in muddo ah maqnaa intaasna waxaan kusoo gabagabaynayaa warkii oo aad ka dhegaysanayseen raadiyo wardheera khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhegaysanaya tan iyo intaan mar kale dib ugu kulmayno warkan warka xiga sidaa iyo nabadgelyo